saacadihii lasoo dhaafay waxaa mid ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho ay askar ka tirsan dowladda federaalk si bareer ah ugu dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray maxamed qadar ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka islamarkaana amar ka haysta mas-uuliyiin ka tirsan booliska dowladda federaalk oo uu ugu horreeyo macalin mahdi oo ah taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalk ayaa waxa ay weerar ku qaadeen guriga uu deganaa wiilka dhallinyarada ah askarta ayaa marka laga yimaado dilka ay u geysteen wiilka dhallinyarada ah waxa ay dhaawacyo iyo jirdil u geysteen haweenkii guriga joogay oo ay ku jiraan hooyadiis iyo walaashiis kaasoo ay eheladiisa sheegeen in loo dilay sabab la'aan qaar ka mid a ehelada wiilka dhallinyarada ah ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen iga arkeen inuu cadaalad helo gurigiisa loogu yimid asaa lagu xiray walaashay gamlamou ka dhiga ninkaas asigana dowladda waxaan ka codsahaynaa in tiirka loola keena hadday cadaalad jirto gurigiisaa lagu dilay cunug waxuu ah jaamacad ka soo baxo jaamici ah iga arkayna dowladda waxaan ka codsahaynaa walaashay sida looga oynsiiye asigana in looga oynsiiyan dowladda sala kacdo maxamadda saraa soo saxiixda cunugayna wax lagu dilo waxuu galabsada ma lahan macalimaadiyaa soo saxiixa cunugayna wax lagu dilo
dhacdada aan meeshaan maanta u taaganahay walaalkeey oo gacanka xaqdaran dishay axmed qadar allahi raxma raaximiin ayaa maanta ilaa inta ku aasna u imaanay in gurigiisa lagu soo weeraray oo gacanka xaq daran ay ku dishay subaxdii waagaa doo bariyay annaga hurdada waxaan ka kacnay iyadoo derbiyada iyo guryaha derbiyadooda iyo dabaqyada waxoo dhan oo ciidan saaran yihiin wallaahi cidna soo weerartay wax nagula soo weerarna ma aan ogeyn sidoo kale waxa ay ka hadleen sababta loo soo weeraray ee loo dilay wiilka dhallinyarada ah sababta loo soo weeraray waxay ahayd guriga in la dhaco aa loo soo weeraray waxaa nagula soo weeraray warqad ka soo baxday maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda sare soo martay macalin mahdi oo asiga saxiixay oo qirtay inuu asiga saxiixay oo gacantiisa ku saxiixay oo qirtay oo yiri aniga warqadan waa saxiixay laakiin iskama hubinin warqadaasaa nagula soo dul taliyaha bartamaha ku-xigeenkiisa taliyaha degmada xamarweyne taliyaha degmada wardhiigley taliya ku-xigeenka degmada cabdicasiis taliyaha jagboontiyada ciidamada guurguuro intaasaana soo weerartay annaga hurdada daagsoo kacno waaba la yaabna waxaa noola soo weeraray ajaanib camal dad shacaba oo marasa oo ilmooleeya oo maamooyina halahaasoo ciidana loo soo wato wiilka waxaa loo dilay wixii haween meesha joogay ee ciidanka buudka kula tunteen wiilka hooyadiis gabar xaamilaha wiilka dhalto hadda isbitaalka kaal taalo wixii oo dhan ay ciidamada buudka kula tunteen wiilkaaneetina markaas waa la celceliyey waa la sii wada soo la sii wado taliyaha ciidamada bartamahan isheeg magaciisi maxaa le ugaaska ninka la yidhaahdaa wuxuu yidhi ninkaas intoo soo gaarin dila amar kale asaa dhiibay amarka lagu dilana waxaa lahay ugaaska sababta loo dilo waxay tahay guriga lagu soo weera gurigaa nagala dhacay askarta dowladda federaalk ayaa dhibaato joogto ah ku haya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho maalmo ka hor ayay ahayd mar uu sidaan oo kale uu askari si bareer ah u dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabduqaadir axmed xuseen kaasoo ku sugnaa degmada kaxda ee magaalada muqdisho